dhalinyaro ku midaysan magaca waaberi charity organisation kana shaqaysa magaalada dhuusamareeb ayaa deeq raashiina gaarsiisay qoysas danyar ah oo degan magaalada dhuusamareeb dhallinyaradan oo iskood isku xilqaamay ayaa ugu talagalay inay afuriyaan labaatan qoys abuukar macalin cabdirasaaq oo ah guddoomiyaha ururka ayaa faahfaahiyey deeqdan ay gaarsiiyeen qoysaska danyarta ah waxaan leenahay fariinteedii waa gaarsiina dadkii mudnay qof kasta oo jecel inuu dadka walaalihiisa wax siiyo ama waxaa la yidhahdaa caawiyana waxaan leenahay soo dhowow annaguna waxaan nahay dadkii xooggii iyo ajirka intaba raadsanayey marka waxaan leenahay qof kastow waxaad ku dadaashaa qofka walaalkaaga inaad caawiso waaberi charity organisation waxay mar kasta u taagan tahay in cid allaale iyo ciddii maxaa layihahda danyar ah ama xaaladooda marka ay maxaa layihahda ay dadka kale ka hooseydo in ay si gooni uga warqabto iyadoon dhan maxaa layihahda ay dhan kale ka eegeynin keliya ka eegeysa baahida markaas meesha ka jirta baahi kastoo jirtana waxaan uga jawaabi doonaa hadba intii tabarteenu tahay gudoomiye ku-xigeenka ururka xamdi cali diiri ayaa dhankeeda sheegtay inaysan dadka danyartaa ku filnayn deeqda ay gaarsiiyeen maanta saaka waxaa bilownay mid ka mid a shaqooyinkeenii aan wadi jirnay bisha ramadaan iyo bilaha kale qaybo ka mid a waxaana soo gaarsiinay wejigii saddexaad oo dadka aan gargaarka u qaybinaynay annagoo qaybinaynay qaybaha kala duwan raashinka qutun daruuriga ay u baahan yihiin dadka danyarta ah magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug xaafadaheeda qaybo ka mid a ayaan maanta shaqadaas ka qabanaynay waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay in dadkan la caawiyo qaybaha dambe ee soonka oo weliba xiliyada ugu daran ah oo dadku ay soo moodeen qaybihii hore soonka iyo wixii ugu adkaadana cid kasta way ku mahadsan tahay sida ay noola caawiyeen zakariya maxamed cabdulaahi oo ah xubin ka tirsan ururka ayaa sheegay in dadka ay deeqda gaarsiiyeen ay yihiin kuwii ugu mudnaa walaalaha dadka taakuleeya oo runtii sadaqooyinka ama wax qayb iyo waxaan ka codsanaynaa inta weli baahidu ma haraysa in qof kastaa wixii uu awoodo uu ku tiri kara walaalaha meel kastay joogaan annaga qofku nooguma xirna xuduud gaar ah xaafad gaar ah midna laakiin qof kasta ee dhabaalitan ee dhuusareeb jooga haddaan waaberi charity nahay oo aan ka shaqayna caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaan diyaar u nahay inaan qof kasta gaarsiino wax kasta oo walaalaha naga ay ku taawareegayaan ama ku taakuleynayaan runtii baahidu boqolkiiba hadeer soddon xataa mar dhamma waxaan wax ka qabanay